marka ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan doonaynaa horta guddi farsamo inaan uga tagna meeshaan ama aan idinkeena guddi farsamo guddigaas farsamo oo ka shaqayn doona guddi odayaal guddi odayaal odayaasha la dhagaysto oo la ictiraafsan yahay oo la maqlo oo odayaasha dhaqanka ah in laga soo saaro inta uu ka go-o talada ka go-do kadibna madaxweyne xaaf waxaa laga rabaa inuu maamulka dhiso marka halkan haddii kii dhisnaa uu jiran uu xoojiyo maamulkaas oo ah magaaladan meyor inay yeelato meyor inay yeelato inay leedahay garsoor maxkamada ay leedahay iyo inay leedahay security chief saddexdaasaa loo baahan yahay intaasna annagu aan kala shaqeyno intaas marka la hela marka odayaashu maamulka ma soo galayaan waxay soo galayaan siyaasadna ma soo galayaan waxay soo galayaan markii maamulka la oday dhaqameed kale oo sheeganaya inuu dad mathalo uu rabo maamulka inuu dhibo haddii maamulku naftigiisu isdhibaayo oo loo baahdo inay soo dhex galaan laakiin siyaasadda shaqa kuma laha xasiloonida keliya shaqa ku leeyihin maamulkaa laga rabaa kii dambiile ah kii tuug ah kii dilo ah inay xidhaan oo maxkamadeeyaan maamulka laga rabaa inay keenaan security chief security inay keenaan oo uu hoos yimaado kii booliiska iyo kii maxaan ku rahdaa intelligencyga nisa iyo kii ciidanka inuu hoos yimaado oo uu ka ninkaas uu ka amar qaato maxaan ku rahdaa degmadu ka amar qaato iyo maamulka galmudug ka amar qaato siyaasaddaas markay saas ay u caga dhigato oo u xasilanto magaaladani magaalo la degan yahay oo dad degan yahay oo marti loo noqon karo oo nidaamsan iyay noqonaysaa annagu marka dawladda federaalka ahaan intaas markaan helno yaan magaaladan waxaan keeni karnaa wixii karaankeenna ah oo adeeg bulsho aan keeni karnaa adeeg keeni karnaa